subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa subax arbacaa bisha janawari waa sagaal iyo labaatan sanadka laba kun iyo sagaal iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali dot com saacadda afrikada bari waa lixdii barhkii aroornimo washingtonna waa tobankii barhkii habeennimo idaacaddana waxaa idiin wadaa nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed cabdi
qodobada aad idaacaddeenna saaka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha maraykanka donald trump oo aqalka cad kaga dhawaaqay heshiiska nabadda ee bariga dhexe sidee ayaa haddaba ay falastiiniyiintu arrintan u arkaan ma ogola markii horeba way diideen maxamuud cabbaas ninka madaxweynaha maamulka maanta falastiin jooga ee loo aqoonsan yahay lagalama tashan iyana may aqbalin
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan dhallinyaro siis xilaqaana oo xubara carruur ku nool xeryaha barakacyaasha ee magaalada muqdisho qabow daran oo maalmahan ka jira magaalada hargeysa sidee ayay dadka reer hargeysa ay u arkaan qodobadaasi ayaad dhegaysan doontaan marka horese warkii caalamka
waaxda gaashaandhigga maraykanka ayaa talaadadii shalay mar kale sare u qaaday tirada askarta maraykanka ee ku dhaawacantay gantaaladii ay iiraan horraantii bishan ku garaacday saldhigyada maraykanka uu ku leeyahay ciraaq bentagonka ayaa sheegay in ilaa iyo lixdan askari oo maraykan ah ay dhaawacyo xagga maskaxda ah ka soo gaareen sideedii gantaal ee ay iiraan ku garaacday saldhigga cayn al asad ee magaalada baqdaad madaxweyne trump ayaa saacado kadib markii uu weerarkaasi dhacay sheegay inuusan wax khasaare ah ka soo gaarin ciidanka maraykanka laakiin maalmo kadib ayay waaxda difaaca maraykanka sheegtay in koob iyo toban askari ay ku dhaawacmeen toddobaadkii hore ayay waaxda mar kale sheegtay in afar iyo soddon askari ay waxyeelo ka soo gaarta weerarkaasi cornel thomas campbell oo ah afhayeenka bentagonka ayaa talaadadii sheegay in lix iyo toban askari oo kale oo dheeraad ah la dhigay isbitaalka si dhaawacyo xagga maskaxda ah looga daweeyo wuxuu sheegay in koob iyo soddon ka mid ah dhammaan lixdanka askari ee dhaawacantay ay dib ugu laabteen shaqadooda
madaxweynaha shiinaha shi jinping ayaa wacad ku maray in dalkiisu uu ka guulaysan doono waxa ugu yeedhay fayraska dilaacay ee sharta ah kaasoo ilaa iyo hadda dilay boqol labayo soddon qof kumanaan kalena xanuun u keenay shiinaha iyo meelo ka baxsanba madaxweyne shii ayaa hadalkan ka sheegay kulan uu talaadadii shalay la yeeshay dor tedros adonom gabreyesus madaxa hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o warbaahinta dowladda shiinaha ayaa soo xigatay madaxweyne shii oo gabreyesus ku leh shir sharkan uma ogolaan karno inuu isqariyo maamulka caafimaadka ee shiinaha ayaa shaaca ka qaaday in lix iyo labaatan qof oo kale ay dhinteen talaadadii shalay iyada oo dadkaasi uu ku jiro qofkii u horreeyey ee ku dhinta magaalada caasimadda beijing tirada guud ee xaaladaha la xaqiijiyay ee dalka shiinaha ayaa kor u dhaaftay shan kun sagaal boqol iyo toddobiyo afartan qof
warka caalamka ayaad dhegeysateen waxaadna nagala socotaan v o a washington aan ku bilownay madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa maalintii shalay aqalka cad kusoo bandhigay qorshaha nabadda ee bariga dhexe oo uu isagu u bixiyey heshiiskii qarniga markii uu qorshahan soo bandhigayey waxaa trump weheliyey ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu haddaba qorshahan iyo waxa dalalka carabta ay ka yiraahdeen waxaa warbixintan magaalada qaahira kasoo diray waryaheena xuseen cusmaan saxnuuni dowladaha sacuudi carabiya iyo masar ayaa soo dhoweeyey qorshaha nabadda ee madaxweynaha dowladda maraykanka donald trump uu ku doonayo in xal loogu gaaro qadiyadda falastiin si nabad ah boqor salmaanka xukuuma sacuudi carabiya oo khadka telefoonka kula xiriiray madaxweynaha maamulka falastiin maxamuud cabbaas ayaa sheegay in dowladdiisa ay garab taagan tahay rabitaanka shacabka reer falastiin iyo sidii loo heli lahaa dowlad xor ah oo falastiiniyiintu ay leeyihiin boqortooyada sacuudi arabiya tan iyo markii la aasaasay waxay garab taagneed sidii xal cadaalad ah loogu heli lahaa qadiyada falastiin taasoo aanu weli ku garab taagannahay maamulka iyo shacabka reer falastiin ayuu yidhi boqor salmaanka xukuma dalka sacuudi arabiya mar uu la hadlayey madaxweynaha maamulka falastiiniyiinta sacuudi arabiya ayaa sidoo kale dib u xaqiijisay taageerada ay u hayso dhammaan dadaalada lagu doonayo in xal waara loogu gaaro qallaasaha ka taagan bariga dhexe bayaan ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee sacuudi arabiya ayaa lagu sheegay inay ku faraxsan tahay dadaalada maamulka madaxweynaha maraykanka donald trump ee lagu horumarinayo qorshaha nabadeed ee u dhexeeya dhinacyada falastiin iyo israa'iil wasaaradda arrimaha dibadda ee boqortooyada sacuudi arabiya ayaa sheegtay in marnaba aan xal ahayn dhaqdhaqaaq milatari sidaasi darteedna xukuumadda riyaada ay garab taagan tahay in xal nabadeed lagu raadiyo dowlad falastiiniyiintu ay leeyihiin oo xor ah oo xuduud la leh dowladda israa'iila dhinaca kale dowladda masar ayaa ku baaqday in la bilaabo wadahadal dhexmara labada dhinac ee falastiin iyo israa'iil iyadoo la tixraacayo qorshaha nabadeed ee uu ku baaqay madaxweynaha dalkaasi maraykanka wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda masar ayaa war qoraal ah oo ay soo saartay ku sheegtay in xukuumadda kaahira ay qadarinayso dadaalada joogtada ah ee uu samaynayo maraykanka si loo gaaro nabad buuxda oo cadaalad ah oo khusaysa qadiyadda reer falastiin hadalka ka soo yeeray dowladaha masar iyo sacuudi arabiya ayaa yimid kadib markii madaxweynaha dowladda maraykanka maalintii shalaya shaaca uu ka qaaday qorshe nabadeed oo xal u ah bariga dhexe gaar ahaan khilaafka u dhexeeya israa'iil iyo falastiin isagoo sheegay in xalku uu ku jiro in la helo dowlad falastiiniyiintu ay leeyihiin oo jaar la ah israa'iil xuseen saxnuuni v o a qaahira
aad iyo aad buu mahadsan yahay saxnuuni haddaba maadaama maamulka falastiin qorshahan diiday sidee ayuu ku hirgeli karayaa su-aalahaas iyo kuwo kale ayaan weydiiyey doctor sacad sheekh cusmaan nuur oo arrimaha carabta islaamka aqoonole kuna sugan gobolka virginia ee dalka maraykanka waxaan u malaynayaa shirkaa waxaa loo qabtay uun shay qur ah oo ah in israa'iil waxay doonaysa la siiyo la raligeliyo falastiiniyiintuna waxay xaq u leeyihiin loo diido arrintanina waxay ka soo bilaabantay markaa taariikhda eegto wixii la odhan jiray yuno belford declaration sheegitaankii ama bayaankii belford ee soo baxay november labadeedii kun iyo sagaal boqol iyo toddoba iyo tobankii kaasoo laleeyahay waa in dalka dadka yuhuudda intay falastiin laga siiyo dhul oo iyagu ay dowlad ka sameeyaan arrintu sida u socotayba ilaa maalinta dagaalaha dhacay midna carabi kumay guulaysay markay yuhuudda la dagaalamaysay maantana waxay soo gadhay halkaa ay soconayso oo waxa weeye prime minister meesha jooga oo ka duwan kii hore oo runtii aada iyo aad u firfircoon saaxiibtinimana ka dhexayso madaxweynaha maanta dalka maraykan jooga ayaa doonaya wixii intii u haray inuusa sii raaciyo marka ta ka dhacday taa weeye dunida carbeedna ma ogola guud ahaan marka ay noqoto laakiin waxa weeye dhibaato uun dadkii wixii ka haray reer falastiin gaadhaysa waan gartay marka falastiin sidee uga falcelisay kulankaa dhacay ma ogola markii horeba way diideen maxmuud cabbaas ninka madaxweynaha maamulka maanta falastiin jooga ee loo aqoonsan yahay lagana ma tashan iyana ma aqbalin arrintu waxa weeye haddaad akhrido ama aad waxa meeshaa ku jira khidada meeshaa ku jirtaa waali weeye waxa weeye xataa boqol kun iyo sagaal boqol iyo sideed iyo afartankii markii israa'iil la sameeyey dhulka ay qabsatay maalintaa ilaa maalintaa ma ilaa maalintaa ilaa subaxaas aka waxaa laleeyahay nin falastiin u dhasho dibadda ka joogaa dib iguma soo noqon karo falastiiniyiintu dowlad ay leeyihiin oo gaar ah lama dhisan karo shir baa ka horreeyey kii hore oslo la odhan jiray oo la yidhi laba dowladood oo jaar aha la sameeyo israa'iil way diiday midkaa aakhirkii maanta hadalkan soo baxay waxa weeye wuxuu runtii u jeeda uun inaan wax ay leedahay falastiiniyiinta oo dowladda jirin ee dowlad qura oo israa'iil leedahay ka jirto hadday doonayaanna dhulka inay joogaanna inay iyagu hoos yimaadaan xukunka israa'iil caasimaddu ma aha quds meel baa la siin doonaa agteeda ah wixii shuruudana waa lagu xidhayaa shuruudda marka israa'iil iyo maraykan ogolaadaan ayuunbaa la hirgelinaya waan gartay waxaa jiray dowlado carbeed oo ay ugu horeeyaan masar iyo sacuudigu oo aad u garab socday arrintan dhiirigelin fara badanna siinayey xitaa waxaa la yidhi dhaqaalihii markii lagaga hadlayey baxrayn barnaamijka dhaqaalaha lacagta ugu badan toddobaatan boqolkiiba wadamada khaliijka bixinayay baa layidhi hase yeeshee kulankii shalay sacuudiga iyo masar laguma arkayn hareeraha labadii mas-uulee kale meesha joogay ma waxbaa isbedelay anigu wax isbedelay ma ogolin laakiin waxa weeye un dhuumasho dhabarku muuqdaa dhuumasho maaha soomaalidu tidhaahdaa waa la ogyahay labada dowladood mowqifkeedu ma saarida cidaadoodaa cuslaysay oo way iskaba liitaan oo dhaqaalahoodii baa liita dhibaatooyinka dhibaatooyinka dowladda masar haysataa waxa weeye boqolkii milyan ee masar mas- masri ee maanta nool siday cunto ugu heli lahaayeen iyo siday int ugu heli lahaayeen iskuulla carruurtooda marka aada iyo aad baa dib u noqosha xagga uga dhacdo waxaa laleeyahay bal badbaadada dalka iyo nabadda masrun horta aan ku itaanno boqortooyooyinka sacuudi arabiya imaaraadku markii horeba imaaraadku markaa may jirin sacuudi arabiya jordan baa jirtay marka israa'iil la sameynaya boqorkii cabdilcasiis ala sacuud raggile waxa laga weydiiyey waha wuu aqbalay king cabdallah oo markaa joogay urdun wuu aqbalay wax iska bedelay ma jirta ee waxa weeye dana gaara uunbaa socdo oo aan maslaxo aanay ugu jirin falastiin guud ahaanna taariikh ahaan iyo mustaqbalna aanay dani ugu jirin dunida carabeed waan gartay waxaan telefishinada ka arkayey in maxamuud cabaas iyo kooxdii dhinaca kale khazo joogtee xamaas oo isgarabsanaya oo le hal meel baan uga soo wada jeedsan doonaa arrintaasi awood intee leg bay siinaysaa falastiiniinta arrintaasi waxay abuuraysaa intoy diidmo dadweyne laakiin inta ay awood u leeyihiin iyo inta israa'iil gaadhsiin karto haddii weliba aanay masar gacan ka haysan way adag tahay runtii wax weyn inay samayn karaan laakiin qalaaqil iyo dhibaatooyin kala jaada oo kala gaara oo aan dhammaan ayuunbay iyaguna isku dayi doonaan dee waxay intay kartidoodu tahay hadday joogaanba leano dowladda falastiiniyiinta dee iminka dowlad maaha iyana diida kuwanina ma ogola marka waxa weeye xaal maraa waxayd aada u foolxun weye waan gartay dunida inteeda kale maraykanka waa la arkay mowqifkiisa ku aadan arrintaas dunida inteeda kale gaar ahaan reer yurub maxaa arrintan uga furanata yurub yurub waa yurubtii yani galbeedka yurub weeye aad baa iminka ay u waabatay dhaqaalahoodu ma wanaagsana xidhiidhka ay dowladda maraykan la leeyihiin ee maamulka madaxweynaha maanta maraykan joogaa mid qurux badan ma aha wixii ka gaaban ninka iminka ingiriiska prime ministerka ka noqday inta kale weliba germany iyo haddii beedankeeda iyo iyo france iyo talyaaniga oo la socdaa runtii xidhiir wanaagsan oo ay ku farxaan lamale maanta maamulka washington jooga marka arrintoodu waxa weeye war mar haddaynan inagu waxba dee samayn karaynin kana ha ka orimanina kuweerna waxaad tidhaahdaan bal wixii la tari karayaanu idinku tari doonaa
kaasi wuxuu ahaa doctor sacad sheekh cusmaan nuur oo arrimaha carabta islaamka aqoon leh isagoo ku sugan gobolka virginia ayuu khadka telefoonka goordhoweyd iigu warramay
subax wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaanna waa v o a dadweynaha ku nool magaalada hargeysa ayaa ka cabanaya qabow xog leh oo ka jira magaalada iyadoo saddexdii maalmood ee ugu dambeysay aanay dadka qoraxba arag markii ay ceeryaamo iyo daruuro ay magaalada hawada qariyeen dhaxantan ayaa dadka ku keentay in xilli hore ay hoydaan haddaba wariyaheena magaalada hargeysa khadar maxamed cakulle ayaa la kulmay qaar ka mid ah dadka magaalada hargeysa
iyadoo afartii maalmood ee ugu dambeeyey aanay hargeysa wax cadceeda ama qoraxa ifkeeda la arag oo daruuro iyo ceeryaan xidhan ay ahayd mararka qaarkoodna wararka qaar fiyoda helayso ay sheegayeen in diyaaradaha garoonka diyaaradaha caalamiga ee cigaale magalada hargeysa imanayey ay qaarkood dirqi ku fadhiisteen kadib markii cimilada daruuraha iyo ceeryaanta dhulka iyo cirkuba isqabsadeen runtii dhinaca kale waxay maalmahan la dareemaya qabab fara badan iyo dhaxan taasi oo runtii aad iyo aad magaalada looga wada dareemayo haddaba ugu horeyn bal iminka bartamaha magaalada hargeysa ayaan joogaa niman dhallinyaraa iyo dad kala duwan baan la joogaa walaal magacaaga marka hore magacayga waxaa weeye mustafa cumar cabdiraxmaan aad iyo aad baan kuu salaamaya khadar maxamed cakulle iyo idaacadda v o a waa tay mustafe magaalada hargeysa inta badan kulayl bay ahaan jirta ama dhaxan laakiin habeenadan ama maalmahan ugu dambeeyey qabow badan baa jiray arrintaa ka warran aad iyo aad afartii cisho ugu dambeysay qabow saa'ida ayaa jiray oo cimiladii oo isbedeshay maalin iyo habeenba qabow si joogtaa u socday marka aad iyo aad ba waxa looga dareemaya magaalada dhexdeeda inuu qabow badani jiro annagu waxaan dhalinyaro lugeyn jirtay oo ilaa saddex kilomitr afar kilomitr magaalada habeenkii fiidkii marka shaqooyinka ka soo baxno socon jiray aad bay noogu adkaatay qabowga dhacya awgeed inaanu socod badan soconno oo waxaanu ka soo noqonnay meelo aad u dhadhow waata Maadaama- imika waaye waxaan doonayaa dhaxanta faraha badan koor baad xidhan tahay fanaanad baan ku arkayaa Een, ma dhaxantaad ka soo gaashaan horta?
aad iyo aad dhaxan aad u badan baa dhacayso qabow oo qoyaan wadata sidaa awgeed haddii aad de wax adag xidhan weydo dee dhaxantu way- si fudud bay kugu geli kartaa dhibaata kaa soo gaari kartaa Waata, bal raggii dhallinyarada ahaabaa sidan odayaashii ka waran odayaasha iyaga dee hadalkooda badaa waatahay mustafa aad iyo aad buu mahadsan yahay nin kaloo dhallinyaraaba iyo isaguna halkan fadhiya Een, walal magacaaga marka hore magacaygu walaal waxa weeyaan cabdinajax ismaaciil Een, cabdinajaxow adigu ma dareentay qabowgan maalmahan ugu dambeeyey hargeysa bilacadceed ahaa haa runtii eh, maalmahan qabow daran baa ka jira magaalada oo waxa weeyaan eh, waxa weeyaan aad u daran oo magaalada dadku aad u wada dareemayaan oo horena loo sii yar saadaalinayo qolyaha saadaashe ay hore u sheegeen yidhaahdeen maalmaha soo socda waxaa laga yaaba inay aad cimiladu isu bedesho marka waxaa laga yaaba waxayna saameyn malaa isbedelkii cimilada adduunka la sheegaya malaa marka inay bal waxaan ku talin lahayn dadka waxa weeyaan dadka guryaha ku jira iyagu waabay isunba yeelayay dadka masaakiinta ee aan waxba helahayn ha laga warhayo
Een, waxaa jira een, marka leego qabowga hargeysa iyo cimiladan isbedeleysa runtii dadka qaar baa een, waxaan u malaynayaa kolley baa maqaaxiyaha iyo goobaha shaaha iyo bunka laga cabo een, dakhligoodu inuu kordhay baan u malaynayaa raggu shaah badan Een, ka waran cabdi taa آه، xaqiiqatan waa run waxa weyaan meelaha laga qabo waxyaalaha kulkulul ee shaaha iyo bunka iyo kufiga laga cabo suuqooda xilligan aad buu kor ugu kacaa halka qolyaha maarata biyaha soo saaray iyo sharaabka iyona iyagana suuqooda hoos ugu dhaco marka waxa weya halkaana dee fursad kaloo ganacsina waa ku jirtaa qolyaha qaar baa ka faa'iidaya qabowga qaarna way qaarna waxa weya hoos ugu dhacaa Waa gartay.
saas waqtiga isu bedelaya adiguna imika waan ku arkayaa koodh iyo funaanad baad xidhantay kaba buudhaad sidataa waxaa la moodaa inaad een, dadka qaar baa lahaa han- hawadii yurub baa inoo soo guurtay dadka qaar wabay wabay enjoy garayn way ka helayeenba cimilada caynkan isu bedesho waxay lahaan yurub bay noqotay hargeysi ya marka qoloba si warka soo qaarna waxay lahaan kuleylka baa laynoo qaatay anu laakiin waxaan dadka jecel qawowga waa gartay ya qawowga jecel ee qawowga taageera qawowgaan jecelna anu qaar ka mid ah een, hablaha ku nool magaalada hargeysa walaal magacaaga ii sheeg walaal hooda la yidhaahdaa khadarow waa tahay Ah.
hoodo een, waxaan ku arkayaa waxaad is- funaanad baad gashatay haddana een, dhar badan oo dhaxantiya baad xidhatay maxaa jira wax weyn khadarow dhaxan aad u badan baa dhacaysa hargeysa waxaanad moodaaba wadamadii galbeedkii inaynu noqonayba yurub haa Waa gartay.
marka aad iyo aad baa wallahi dhaxantu dhacaysa amahan dambe dadku inta badan cadceeday ka cabin jira waxaa jira kuleyl badan baa jira laakiin waxaad moodaa afar maalmood ama saddex maalmood oo cadceed la waayey een, dadkii oo dhammi inay leeyihiin cadceeddii baa fiicnayd aad iyo aad cadceeda wanaagsan baan anu leeyahay waatay haa rayigiga cadceeda way fiican tahay waxaa jira dhaxantan ah, dadkii waaweynaayo kale way u daran tahay ma socon karayaan ah, inaad wax badan huhuwato inaad wax badan koor badan xidhato wax badan khadaro weli dhaxantan dhaxan ka daran maaragtay aduu hoday aad haye waan arkay Haye.
laakiin hargeysa igaguma helin tani tanoo kale Ha.
oo markii kugu soo Haa, saaqowday haa.
hood aad iyo aad bay umahadsan tahay mustafa iyo cabdi dhammaantood aad iyo aad bay umahadsan yihiin Een, si kastaba ha ahaate ee runtii een, qabowga dhacaya ee magaalada hargeysa waa mid aad runtii u daran isla markaana weliba sida muuqata een, la leeyahay inuu sii kordha laga yaaba maalmaha soo socota Een, laakiin wax dhibaata ah oo geystay een, runtii ma jirto khadar maxamed cakuule v o e hargeysa
aad iyo aad buu mahadsan yahay khadar maxamed cakulle oo warbixintaasi magaalada hargeysa ee qabowga daran uu ka jiro naga warramayey weli waxaad la socotaan v o a washington haatanna magaalada muqdisho cabdulaahi cabdu- waa cabdulaahi cabdiqaadir ibraahim caaqilka ayaa isaga oo sideed isaga iyo sideed iyo toban dhalinyaro oo kale ay si oo- si iskooda isku xilqameen waxay waxbarasho bilaasha ka bilaabeen qaar ka mid a kamamka amaba xeeryaha barakacayaasha ee magaalada muqdisho hadda dhalinyaradii kale ee hawsha la waday inkastoo ay hawshaasi joojiyeen caaqilka waxa uu weli ku guda jiraa in maalmaha fasaxa uu fidiyo uu u fidiyo barakacayaasha waxbarasho aasaasi ah jamaal axmed cusmaan ayaa khadka telefoonka ee muqdisho caaqilka ku waraystay fikirkan wuxuu igu dhistayay labada kun toban iyo todobada Eh, waxaana as-aasay oo ii- ii soo bukashay inaan bilaabo labada kun sagaal iyo tobanka bisha September marka muxuu ahaa fikirka kugu dhashay iyo sababta kugu dhalisayna maxay ahayd Eh, sababta ugu dheereysa waxay ahayd horta ugu horreyn eh, laba kun toban todobadii inta udhexeysay ilaa sagaal iyo tobanka waxaan ka shaqeynayay si volunteer ah aniga iyo ururka asxaab maane oo dhalinyaro waxbarata ah Eh, laakiin markaas waxay ahayd keliya inaan kaalmanka dooqano ama daawooyin siino Eh, markaan arkay eh, inaad boos ka banaan tahay dhanka waxbarashada ilmaha yarka kaalmo ku noolne waxbarasho injineer oo free ah haddii xitaa iskuul ay ka dhan yihiin iskuulaadkana dabcan waa qarashaad ama waa qarash marka waxaan go'aansaday aniga iyo team ila mid ah kale inaan waxbarasho free ah ilmaha eerka aan u deeqno si dadkeena waxbartay wax u adeegaan gaarsiiyaan waxbarashada friga ah hadda xaggee baad wax ka dhigtaan ama aad wax ku bartaan imise qof ayaad se wax bartaan hadda waxaa hadda wax ka barnaa ama waxbarasho friga ka bilaabnay isla waxbarasho gudaheeda kaamka uu ka yahay mid kamid ah aan hadda ka wadnaa waxbarashada friga ah marka kaamkaasi ama xeradaasi barakacyaasha ay ku dhaqan yihiin muqdisho imise qof ayaa ku nool imise qof ayaadse wax bartaan oo hadda idin diiwaan gashan runtii hadda qoysa badan ku nool oo magaalka kasoo barakacay deegaanna waa cilmiga ah haatanna waxaa hadda wax u barnaa waxbarashada friga ah ku dhawaad konton iyo shan iyo ka badan ba hadda wadnaa oo ina yar awaamo u badan oo si bilaash aan wax u dhignaa salakaanka gudihiisa marka ma waxay isugu jiraan wiilal iyo gabdho mise waa hal ama wiilal keliya ama gabdho keliya
waa isugu jiraan waa wiilal iyo gabdho keliya da-daydu dhexayso lix jir ilaa soodon jir intu dhexaysa marka maxaad bartaan waxaan barnaa maadooyinkaas aasiga sida qoraalka iyo akrinta ay ugu horeyso waa dabcan dhalaan walba oo iskuola geeya ugu horeyn la baro waxaan u dawaana maadooyinka kale ah soomaaliga iyo xisaabta waxaan waxaan isla baranay in labadaas maado tahay ku ugu muhiimsan taas tahay ayaa haddan ku bilaabno inaan u bilaabno ama xisaabta iyo soomaaliga marka cabdullah yaa idinka caawiya hawshan aad sameynaysaan oo aad ku taageeraysaan barakaxyaashani ku dhaqan magaalada muqdisho runtii hadda cid gooni ah oo naga caawiso ha noqoto dowlad ama hay-ad runtii ma jirto keliya waxa hadda aan isgarabsanaa ama jeedkeena aan ka bixinaa oo waxyaabaha hadda daruuriga kale sida buwaagta iyo kuraasmanka oo kale ama waxyaabaha ubaahiin kale jeedkan aan ka bixinaa cid gooniya hadda oo nagu nagu caawiso ma jirto marka ma jiraan ka waran bal marka aad bilowdeen howshani ee waxbarashada ardada barakaxyaasha iyo hadda farqiga u dhexeeya ardadii ugu horreysay ee aada u bilowdeen waxbarashada runtii markii la fiiriyo oo markii farqigana udhexeeya maxaa yeelay markii hore waxay ahaayeen caruur iska magaalada iska gala ama xilina casayaal ushaqeeya xiliga xilina aysan waxbarasho haysanin balse hadda markaad wareysatid ama markaad timaadid waxaa arkaysaa isbedel aada u weyn ka noqda dhanka waxbarashada iyo waxbarashada hadan jecelna inay waxbartaan kana noqoto waxay barteen mar walba ku celcelinayo marka markii bilaaga hore bilaagan runtii wakti adigan ugu bilaabatay waktigan ugu qaadanaya ilmahan ayaga fahamsiino inay waxaana bartaan ayna rabaan mustaqbal ahaan u gaaraan wakaada alxamdulilah isbedela taabo kale oo muuqdo ah hadda ka muuqato himlada aad hiigsanaysaan mustaqbalka muxuu yahay mustaqbalkaan hiigsanayno una taaganana waxay tahay in caruur walba oo soomaaliyeed oo agoonna ah ama aan heleysanin waxbarasho inaan siin waxbarasho free aan gaarsiino inta karaankeena ah khaasatan kuwa ku hareersan muqdisho iyo daafaheedaba taasata mustaqbalka waxaan hiigsanayna in ulad walba soomaaliyeed oo helo aana gaarsiin waxbarasho fili ah maadaama barnaamijkan aan bilaabnay anagoo ah dhalinyaro soomaaliyeed waxbaratay haddana waxaa muhiim ah inaan helno garab buuxadan oo dhamaystiran si barnaamijkan u hirgalo oo noqdo mustaqbalka barnaamij dhamaystiran oo noqdo mid dal dalkeen dhan saameeya oo dhanaha walbana helo waxbarasho fili ah ha noqoto mid dowladeed ha noqoto mid hay-adeed ha noqoto mid shaksiyadeed maadaama ana dhalinyaro kurhaystay oo barnaamijkan u baleeray haddana waxaa u baahan ana garab dhamaystira taas aan ku celcelinaa muhiimadan ay tahay si ilmaha yarka oo agoomanka ah oo waxbarashada hiigsanin si ay u helaan waxbarasho fili ah taas aan codsanaya insha allah
kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi cabdiqaadir ibraahim caaqilka oo isagoo ku sugan magaalada muqdisho qadka telefoonka ugu warramay waryahayaga jamaal axmed cusmaan halkaad weli nagala socotaanna waa v o a washington dhinacii ciyaaraha haddaanu guulihii amaba natiijooyinkii ugu dambeeyey gaar ahaan waddanka talyaaniga aan galno nuur ayaa igu heliya stuudiyaha nuur haye
sanka waa mahadsan tahay xalay waxaa dhacday ciyaar ka tirsaneyd koobka koobka la yidhaahdo koobka itaaliya oo ah tartanka labaad ee ugu xiisaha badan dalka talyaaniga waxaana isku haleelay ciyaartii wareega sideedda kooxaha a c milan iyo torino waxaana afar gool iyo laba ku badisay kooxda milan oo u gudubtay wareega semifinalka waxaana ay isku dhici doonaan kooxda juventus oo iyadu horey uga soo badisay roma ciyaarta goolasha waxaa milan u kala dhaliyey bonaventura iyo hakan shalahan olu oo laba gool dhaliyey goolka afraadna zalatan ibrahimovic ayaa kusoo khatimay torin labada gool waxa uu keenay ciyaaryahan bremer oo difaaca ka ciyaara ciyaar kale ayaa dhici doonta caawa inter iyo fiorentina laakiin haddii aan dib ugu laaban ciyaarta milan waxa ay taageerayaasha labada kooxoodba ay xuseen laacibkii mahaliyegii kubadda koleyga mareykanka coby bryan oo axaddii ku geeriyooday shil diyaaradeed oo ka dhacay gobolka los angeles magaalada los angeles ee gobolka california marka bryan ayaa sanka wuxuu ahaa taageero weyn oo taageera kooxda ac milan wuxuuna ahaa nin si wanaagsan uga hadli jiray luqadda talyaaniga aad baad umahadsan tahay nuur weli waxaad la socotaan v o washington haatanna dhinacii heesa haddaan u gudubno waa heesta cabdow soo dhowow fanaaniinta nimca yaasiin iyo jooqle heestaasi cabdisoo dhow iyo fanaaniinta nimcaya siniya jooqle ayaa u dambeeyey idaacaddaydii subaxnimo inta haddii laadhada maanta aynu mar kale dib u kulmi doono oo aniguaa maxamed cabdi nuur xasan nuur bakhaari iyo bashiir abi karo idinla sidaas iyo subax wanaagsan
Yeah.
Adimashiya wadma qoriya. Allah hayda jabino.